guddiga ku-meelgaarka tibek ayaa ilaa maanta shaaciyey shaacinta hordhaca ah codadka xisbiyada ay ka heleen ilaa toban degmo kuwaasoo u muuqanayay in degmooyinka ay ku kala horreeyeen ururada siyaasadda puntland gudoomiyaha guddiga doorashada ku-meelgaarka tibek cabdirasaaq axmed siciid oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in shaqaalaha ay ilaa xalay ku howlanaayeen tirinta codadka degmooyinka doorashada ay ka dhacaysay sidaad hadda la socotaanba ama uu xeer ku dhigayo doorashadan waa doorashadii golayaasha deegaanka xalay waxaa goob kasta si babliga loogaga dhawaaqay oo meelaha miidiyaha joogeen ay life ahayd goob walba natiijadeedii urur siyaasadeed kastana waxa uu qaatay koobi ka mid ah natiijada intaa markii la sameeyey sidaas awgeed baad waxaa arkayseen natiijo aan rasmi ahayn laakiin dadweynuhu ay aada u soo bandhigayeen lakiin inteeda badan laga yaabo inay run ahayd in aada loo soo dhigayo waxaan marka rabaa inaan sheego taa marka la sameey waxaa ku xiga in heer degmo haddana lagaga dhawaaqo iyadana waa tan hadda socota oo toban degmo la sii daayay inta kalena ilaa caawo ayay gebagaboobaysaa oo degmo walba la sheegayay inta kursi ee ururku ka helay iyo codka guud ee urur walba ka helay intaa markii laga gudbo guddigu muddo siddeed maalmood wuxuu xeerku u siinayaa gudahood inuu ku dhawaaqo isugeynta natiijada guud iyo magacyada xubnaha golaha deegaanka walow ururku mar walba markuu og yahay oo haysto natiijadiisii degmada aan wax badan iska bedelin oo ay sidaas tahay ayna xataa og yihiin inay xubnuhu dadka yihiin laakiin xarunta guddiga dhexe ayay isugu ururaysaa natiijada marka hadba ugu badnaan waa siddeed beri oo maanta ay ku jirto laakiin inta ka horaysa ayaan rajaynaynaabe inay si wanaagsan usoo gabagabado la diyaariyo natiijada laakiin insha allah waisku soo ururaysaa dhammaan kooxuuna si nabadgelyaabay degmooyinkooda ugu xiroodeen
gudoomiyaha ayaa sheegay inaysan jirin wax cabasho ah oo soo gaartay guddiga intii ay wadeen shaacinta tirada ururada ay heleen haba yaraatee wax cabasho ah oo guud oo natiijada ku saabsan oo na soo gaartay ma jirto marka laga reebo waxyaaba meesha lagu xalliyey oo ilaa hadda taagan ma jirto dhammaan natiijo lagu wada qancay oo cid walba ay dee goobjoogu ahayd oo arkaysa u furayd bay ahayd ilaahay baana mahaddaa iskale inaan maaragtay aan heerkan soo gaaro in allaale iyo inta ka qayb qaadatay oo aanan xusin in badan oo ka mida marar kale ayaan si faahfaahsan uga hadlaynaa brocesskan iyo waxa uu maray iyo cidda wax ka geysatay iyo caqabaduhu maray iyadana inay guul insha allah inagu dhammaato marka dhammaantiin aad ba umahadsantihiin dhabar adeegiinana waa ku mahadsantihiin intaasaan oran lahaa keliyan idinla wadaagla guddiga tibek ayaa weli wada tirinta codadka dadka ay dhiibteen waxaana dhiman ilaa labaatan degmo kuwaasoo ay ku shaacinayaan maalmaha soo socda ilaa weliba xubnaha golaha deegaanka ee soo baxa nuux muuse birjeeb v o a garowe